فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow xawareysiyada oo wakhtigan oo kale ad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa waa habeennimo jimca ay soo galayso taariikhda hijiriyada waxa ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka shacbaan sannadda kun afar boqol koob iyo afartanka hijiriyada qodobada hadduu allaha qadaro caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah in ka badan toban askari oo ay ku jiraan saraakiil ciidan oo maanta maamulka jubbaland looga laayay dagaalo toos ah iyo qaraxyo xooggan oo lagula bartilmaameedsaday duleedka magaalada kismaayo caawa waxaad dhegaysan doontaan faahfaahin ku aadan dagaaladaas diyaargarow noocee ah ayaa maanta ka jiray magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose maanta waxaa ka jirta degmada jamaama aad iyo aad ayaa loogu faraxsanyaa dadku waxay sugayaan baktigii oo santa oo kale oo mujaahidiinta gacanta ay ku dhigaan ee la- oo la keeno degmada jamaame waxaan idiin soo gudbi doonaa nabadoon ku sugan jamaame oo ka waramaya dareenka dadweynaha jamaame kadib markii la ogeysiiyey in degmada la keeni doono meydadka qaar askartii jubbaland looga laaya duleedka kismaayo ciidamadii shisheeye ee burundi oo maanta gaari gaashaaman looga gubay intaa u dhexaysa magaalooyinka muqdisho iyo balcad tafaasiil ku aadan qaraxaas iyo gaari looga gubay ayaad dhuuxa ku maqli doontaan shaki badan oo laga muujinayo jiritaanka war xalay ay baahisay dowladda federaalk oo ah in ruuxii soomaaliga ah ee ku dhimanayay cisbitaal martiina ee magaalada muqdisho uu u dhintay korona waxaan idiin soo gudbi doonaa agaasimaha cisbitaalkii uu bukaankan yaalay oo sheegaya in ninkan aanu ka muuqan calaamadaha cudurkan lagu sheegay gudoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalk cumar finish oo sheegay in magaalada muqdisho ay korona ugu dhinteen dad badan oo isaga garanayo xili laftiisa uu xanuunsanayey haddaba maxaa ka qaldan finish ma isaga ayaa run sheegaya mise wasaaradda caafimaadka dowladda oo hal qof oo keliya sheegtay waxaan caawa idiin soo gudbi doonaa isku dhexyaaca ka jira madaxda dowladda xili lacag doon ay dadka ku tilmaamayaan waxaana raaci doona xaaladihii ugu dambeeyey ee korona caalamka caawa sidoo kale waxaa barnaamijka ku dhegaysan doontaan dadka dowladda federaalka ku eedeynaya inay hurinayso dagaal beeleedyo ka socda shabeellaha hoose oo is soo taraya caawana waxaad dhuuxa ku maqli doontaan xildhibaanad ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka oo sheegaysa in ciidamada dowladda ay si bareer ah u laayeen dad rayd ah oo ku sugnaa deegaanka yaaqbari weyne ee shabeellaha hoose oo ka mid ah deegaanada uu dagaalka ka socdo walaayadii islaamiga ah ee hiiraan oo heshiis taariikhi ah dhex dhigtay beela deris ah oo ay dhex taalay colaad socotay muddo labaatan sano ah magacyada beelahan halkau ka dhacay heshiiskooda iyo sidoo kale qodobadii ay ku heshiiyeen ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan qodobadaas ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa waxaana igala qaybgeli doona weriye maxamed daahir calisow ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaaga dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwax waraysiyada oo dhammaystiran aynu ku bilowno dhacdooyin koo kooban oo inaga soo gaaraya gobollada dalka qaar ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa maanta waxay isku dayeen inay dhaqdhaqaaq ka sameeyaan deegaanka baarsangooni oo ay marsiyo horeysay kusoo duuleen ciidamadan ayaa intii aynay soo gaarin halka uu hadafkoodu ahaa waxa ay la kulmeen qaraxyo iyo sidoo kale dagaalo toos ah oo kaga yimid dhanka ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab oo ka warqabay bixitaankooda saddex mar ayaa ciidamadan lagu jebiyey dagaalo ay soo qaadeen waxaana intaa dheera qaraxyo lala bartilmaameedsaday qaar ka mida ciidamadooda oo lugeynaya isugeynta weeraradan iyo sidoo kale qaraxyadan ayaa natiijadooda waxay ku soo dhammaatay in ciidamada maamulka jubbaland halkaas looga dilo wax ka badan toban askari oo ay ku jiraan saraakiil ciidan waxaana intaa dheer in hub iyo sidoo kale agab milatari laga qanimaystay sidoo kale waxaa jira agab milatari oo dhanka isgaarsiinta ah oo lagala wareegay ciidamadan haddaba iyadoo ay sidaas jirto ayaa maanta magaalada jamaame waxaa laga dareemayay diyaargarow ku aadan in qaar ka mida meedadka ciidamadaas halkaas lagu soo bandhigi doono intii lagu guda jiray xaaladaha diyaargarowga ayaan waxaan qadka telefoonka kula xidhiirnay nabadoon sabdow oo ka mid a nabadoonnada ku sugan magaalada jamaame nabadoon sabdow ee soo dhowow maanta diyaargarow noocee ayaa ka jiray jamaame horta waxaan saakay aroortii markay saacadda aheyd ade salaad saax kadib ayaa waxaa soo shacabahday in nimanka gaalada ee ahaayeen iyo caloosada shaqaystayaasha la socday ay soo baxeen dhinacaan meel la dhahay baxrasaab ay kasoo gudbeen dhinacaan baarsanguun xagga laamiga xaggiisa ay ka soo baxeen marka kadib waxaa meesha ka dhacay dagaal culus oo aan waxba la isku reeban tobaniyo askari oo oo iskugu jira saraakiil iyo mas-uuliyiin kale meesha ugu baktiyeen inta shan ayaa laga soo qaaday madaxooda meesha inta kalena waa waa carareen cagahooda ku baxsadeen maanta waxaa ka jira degmada jamaama aad iyo aad ayaa loo faraxsaya dadku waxay sugayaan baktigii oo shanta oo kale oo mujaahidiinta gacanta ay ku degaan oo la keeno degmada jamaame dadkana laamigay sugan yihiin waa dhammaantiin waa wada sugaynaa waxaan leenahay baktigii gaalada inaan kulle ku laabqabuubsano aan maanta aan u taaganahay waxaa kaloo maanta naxdin iyo iyo iyo jab iyo halaag uu ku dhacay kuwa gaaladu adeegayay oo beenta gaaladu beenta soo sheegeen iyo kuwa kale insha allahu tacaala maanta waxaan taaganaa basbas iyo garwaaq yowm alfarax waa yowm alciid gaaladii annaga aan kaseexan weyne qaarkood in maanta madaxooda lasoo wado oo baktigooda la keenayo degmada jamaam oo maanta isla saacadan aan sugeyna insha allah waa tahay idinka marka maxaa ugu farxaysaan sabab sababta waxaan ugu farxayna waxa waaye waxaa la yidhi ninka oo cadowgaada u danaynayo oo indhaha u ah oo oo micnaha oo rabo inay wadanka ay u qabto iyadana been loo sheego oo leeyahy wadankaan idin qabanayna maamulaan idin siinayna dhulkaan idin xoreynana la yidhi maanta baktigooda in aan aan aragno aan ku laabqabuubsano aad iyo aadan ugu farxayna taasaa ugu weyn iyo waxaan ugu farxaynaa maanta raayada tawxiidka kalimatu laa ilaaha ila allah ninka raba inay dumiyaan maanta iyaga in la dumiyay in iyaga ay jabeen oo iyaga lasoo afgareen maanta aan aan aan aad iyo aad ugu farxayna iyo mujaahidiinta oo ilaahay garab ilaahay garabka siiyey oo maanta ilaahay midabka siiyey oo guushaan aan la soo koobi karin maanta oo gaalana jabkeeda uu yahay jaajuuf iyo iyo iyo munaafiq iyo murjifna halaag iyagana niyadjab iyo iyo iyo naxdin ay u tahay waxaan leenahay kuwaasi ka naxo nafta waayaan leenahay annaga waa tahay marka marar badan sidaan oo kale hore muu dhacday in jamaame lagu soo bandhigo qaar ka mid a ciidamada maamulka jubbaland mise waa markii ugu horeysay wallahi xisaabu mala amleen ilaa toddoba jeer waa ku badan tahay inta lagu soo bandhiga laakiin soomaalida waxaa la dhahay doqon digir kama darigto waxa waaye maalin walbay soo taageen maalin walba beenaa loo soo sheega maalin walba qorkii goonaa loo dhisaa marka beenta gaalada kama darigaan annagana جديد كما درجين همونا وقبنا إن شاء الله تعالى فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخوراً بإسلامي فمنه ارتويت waa hagaaga dhegaystayaal weli dhacdooyinka ayaan ku guda jirnaa markaana shabeellaha dhexe ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwooda kasoo duulay dalka burundi ayaa maanta waxaa qarax xoogan lagula beegsaday inta u dhexaysa magaalooyinka balcad iyo sidoo kale muqdisho kolonyadii kasoo baxday dhowaan magaalada jowhar ee sidoo kale lagu qarxiyey inta u dhexaysa golole iyo qalimow ayaa waxay gaareen magaalada balcad ciidamo kale oo gurmada u kasoo baxay magaalada muqdisho islamarkaana doonaya inay dhoweeyaan ciidamadii kasoo baxay magaalada jowhar ayaa waxaa lagu helay inta u dhexaysa balcad iyo muqdisho ciidamadan ayaa waxaa laga gubay gaari gaashaaman oo nuuciisa lagu sheegay taw waxaana inta la xaqiijiyay dhimashiya dhaawac ku noqday dhammaan burundiyaskii saarnaa gaariga gaashaaman iyadoona gaariga uu si aad ah u burburay inta badan ciidamada burundi marka ay doonayaan inay ku socdaalaan wadooyinka xiriiriya muqdisho iyo shabeellaha dhexe waxa ay ku tashtaan in ugu yaraan hal gaari laga gubo halka sidoo kalena ay filayaan inay iskar waayaan waa sida marar badan horay u dhacday سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaaga dhegaystayaal weli barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisa horena waanu ku guda jirnaa waxaa inoo soo socdo qodob uu ka mid yahay dadka dowladda federaalka ku eedeynaya inay horinayso dagaal beeleeda ka socda shabeelle hoose oo ay soo taraya xildhibaanaad ka hadashay ayaa idinku soo maqan balse markaan aynu u weecano wararka ku salaysan cudurka coronavirus waxaa shaki badan laga muujinayaa jiritaanka war xalay ay baahisay dowladda federaalk oo ah in muwaadinkii soomaaliyeed ee shalay ku dhintay cisbitaal martiini ee magaalada muqdisho uu dhintay korona agaasimaha cisbitaalkii uu horey u yeelay oo ah cisbitaalka aadan cadde oo ka waramaya misdaaqiyadda warkaas shakina ka muujinaya in ninkan uu qabay cudurka korona ka hor inta uusan geeriyoonin warkaas iyo warar kale oo ku aadan coronavirus oo caalamka saameyn ku yeeshay iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir oo si la yaab leh u sheegay in magaalada muqdisho ay dhinteen dad badan uu garanayo cudurka coronavirus xilli qudhiisu uu xanuunsanayey waxaa wararkaas oo idil isha soo mariyey oo inoo soo koobaya wariyeena maxamed daahir cali sow ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا waad sacadsiin doomaasan tahay tabintii tooska ahayd ee ku saabsaneed koronafirus ayaan gudageli doonnaa caalamka waddamada ugu waaweyn ee cudurka uu faraha ba'an ku hayo ayaan eegi doonnaa iyo wararka maanta ay soo tabiyeen korona dadka u dhintay tan iyo markii uu ka soo bilowday waddankaasi china waxa ay gaarayaan sagaashan iyo kow kun siddeed boqol kow iyo soddon ruux saddex boqol afartan iyo shan kun siddeed boqol konton iyo lix ruuxna waa ay ka caafimaadeen cudurkaasi adduunkoo idilna hal dhibic shan milyan ayaa la sheegay in cudurka uu ku dhacay waddamada ugu badan cudurkan uu halakeeyey waa dalalka yurub iyo ameerika waxaa soo raaca iiraan iyo jina oo uu cudurka ka soo bilowday maanta dhimashadu waddamada tirada ay soo gudbiyeen ayaan gudageli doonnaa soomaaliyana waxbaan ka sheegi doonnaa cabdi samad waxaana macquul ah in tiradan ay isbedesho wakhti kasta oo barnaamijka dhuuxa markuu ka baxa ayaa laga yaabaa in cadadu ay sii kororto marka waxaan sheegayaa inta hadda barnaamijkan aan duubayo ee saacaddu ay tahay siddeedda fiidnimo ayaan sheegayaa tirakoobka guud ee lasoo gudbiyey waxaan ku hormarayaa dalka maraykanka labadii maalin ee lasoo dhaafay maraykanka cudurku wuxuu ku dilay in ka badan afar kun oo ruux maanta oo keliya dhimashada lasoo sheegay waxa ay gaaraysaa kun soddon iyo sagaal ruux waxaana wadarta guud ee dhimashada dalka maraykanka ay gaartay shan iyo toban kun siddeed boqol labaatan iyo toddoba ruux ogow wax kastoo isbedeli karaa cabdisamad guud ahaanna maraykanku weli waxa uu ku jiraa xaaladii xayiraadda dadka iyo hawada oo dhaqdhaqaaq ma lahan isbayin oo ka mid ah meelaha cudurka uu la degay waxaa maanta u dhintay afar boqol afartan iyo lix ruux tirada guud ee dhimashadana waxa ay noqotay shan iyo toban kun laba boqol soddon iyo siddeed ruux talyaaniga oo ka mid ah waddamada cudurka uu faraha ba'an ku hayo maanta waxaa dhintay lix boqol iyo toban ruux wadarta guud ee dhimashadana waxa ay noqotay siddeed iyo toban kun laba boqol toddobaatan iyo sagaal ruux marka ilaa iyo hadda cabdisamad dhimashada adduunka cudurkan waxaa hoggaanka u haya talyaaniga laakiin maraykanka ayaa ku daba dhow oo haddii sida uu hadda ku sii socdo maraykanka uu ku sii socdo shaki kuma jirto inuu ka sii saramarayo talyaaniga germany qaanadeeda waa bannaan tahay weli wax lama soo gudbin faransa sidoo kale qaanadeedu waa ay bannaan tahay waxba lama soo sheegin oo waa laga sugayaa tirakoobka ayay ku maqan yihiin china maanta waxay soo gudbisay laba ruux in cudurkaasi ay u dhinteen iiraan waxa ay soo sheegtay boqol toddobiyo toban ruux inay u dhinteen cudurka iiraan oo shiico ah oo aad dhibaato ugu geystay dadka muslimiinta cudurka maalin kasta dad buu ka dilayaa waana uu ku sii fidayaa gudaha dalkaasi iiraan ingiriiska weli qaanadoodu waa ay bannaan tahay oo tirakoobka ayay ku maqan yihiin inta aan ku guda jirno haddii ay soo sheegaan waan soo gudbinayaa turkiga maanta waxaa cudurka u dhintay sagaashan iyo lix ruux way korortay shalay marka loo eego biljam laba boqol siddeetan iyo saddex ruux ayaa u dhintay tirada wadarta guud ee dhimashadana waxa ay noqotay laba kun shan boqol labaatan iyo saddex ruux switzerland konton iyo saddex ruux ayaa cudurka u dhintay maanta oo keliya tirada guud ee dhimashaduna waxa ay noqotay sagaal boqol afartan iyo siddeed ruux netherland boqol afartan iyo siddeed ruux ayaa cudurkaasi maanta u dhintay wadarta guud ee dhimashadana waxa ay noqotay laba kun saddex boqol sagaashan iyo lix ruux canada soddon iyo shan ruux ayaa ku baxay wadarta guud ee dhimashadan waxay noqotay afar boqol lixdan iyo laba ruux brazil sagaal iyo toban ruux ayaa geeriyootay portugal labaatan iyo sagaal ruux ayaa dhintay australia labaatan iyo laba ruux ayaa dhintay ruushka maanta waxay soo wariyeen in ay geeriyoodeen saddex iyo toban ruux yahuudda cudurka maanta dadka u dhintay way kordheen wasaaradda caafimaadka yahuuddu waxa ay sheegeen shan iyo toban ruux inay dhinteen tirada dhimashadan waxa ay noqotay toddobaatan iyo sagaal ruux bakistan shan ruux ayaa dhintay dad kalena cudurka wuu ku dhacay hungary state ruux ayaa cudurka ugu geeriyooday sacuudiga cudurka dad badan ayuu soo ridanaya waxaana ku jira qoyska aal sacuud oo boqol iyo konton ruux la sheegayo in cudurka uu soo ritay wasaaradda caafimaadka ee sacuudiga gordha waxay soo sheegtay inay maanta diiwaangeliyeen saddex boqol konton iyo shan ruux oo uu cudurka ku dhacay si guud tirada cudurkuu asiibayna waxa ay noqotay saddex kun laba boqol siddeetan iyo toddoba ruux boqorka iyo wiilkiisaba xaalad karantiil ah ayay isgeliyeen iyagoo aad kaga baqaya cudurka soomaaliya haddaan usoo laabanno cabdisamadow dowladda federaalka waxa ay sheegtay in nin konton iyo siddeed sano jir ahaa inuu cudurkan uu dhintay maalintii shalay ninkan waxa uu aabba uu ahaa agaasimaha isbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho saddex isbitaal ayuu soo maray muddadii tobanka cisho ahayd waxaana iminka khalkhal uu soo wajahay dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii caafimaad ee ka shaqaynayay isbitaalladaasi tusaale ahaan in isbitaalka adancadde oo la geeyey muddo ayuu halkaa ku sugnaa maamulka isbitaalka oo hadlay waxa ay sheegeen in ninkaasi muddadii uu halkaa joogayba aysan kaga shakin in cudurka korona uu qabo waxaana la tacaamulayay dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad agaasimaha isbitaalku u hadlay waxa uu sheegay in astaamaha cudurka lagu garto bataatanba aan laga arkin ninkaasi marka laga reebo naqaska oo ku dhegayay waxaana uu sheegay in taa ay ugu wacneyd gaari inuu la rogmaday bil ka hor
waxaan u samaynay qol baan u qoondaynay qaybta jiifka ah shaqaala gaara ayaan u samaynay oo la shaqeeya meeshaas ayaan marka odayga xaaladiisii aan kala socon jirnay oo maxaa la yidhaahdaa maalin walbaba subax iyo habeenba iyo goor walbaba nala socday si joogto ah odayga wuxuu u baahnaa oxygen in la siiyo marka cabsidaas marka waxaa ku jiri karay marka inay maadaama uu adduunka dhan maanta hadda corona cabsi laga qaba ay ku jirto digniintaas inagoo qabna iyo cabsidaas ayaan waxaan dalabnay in ay test laga qaado oo loo diro dibadda oo lasoo hubiyo inuusan qabin marka dabcan medical terminology-ga waxaa lagu yihahda rule out waxyaalo kaleu noqon karaa marka historyga waxaa kaloo ku jiro kaa sheeka dhaafay in odayga mar laga joogo bil laba bil inay taraamo ku dhacday jug feeraha baabuur uu saarnaa uu gadoomay marka dad badan ay buurteen marka wiilkiisa wuxuu ii sheegay in mar walba uu dhihi jiray aabo yacni culaysaa iga haysta feeraha culaysaa iga haysta weliba qeybta midigta uu aada oga cabanahayay uu leeyahay mar walbaba culaysaa jira haddana marka odaygaa si joogto meesha oga caban jiray feeraha culays inay ku haysto mar laba bilood laga joogo marka taas waxay noo keenaysa in haddana ku fikirna waxyaalo kale jug iyo waxaas ay gaarta roome ay jirto inahaas un haddii laisu geeyo micnaha covid-ka iyo corona wuu kamid noqon karay waxa lagu fikiraya laakiin meesha markaas ma taagna noo ku talagelaynana waxaan dalabnay inaan test laga qaado oo waa dirnay laakiin waxaa yaab leh qof waxna ma lahayn qandhana ma lahayn taasaa caadi ahaa qof waxna ma lahayn kaasi waxa uu ahaa agaasimaha isbitaalka aadan cad warkaa marka dadka qaar shaki ayuu ku abuuray oo waxa ay isla yihiin warkan suurtagal maaha oo dowladda federaalka waxay doonaysaa inay buubuuniso oo lacag ay ku hesho laakiin waa iska suurtagal oo ay dhici kartaa sababtoo ah muqdisho qurbajoog badan ayaa imaanaysa iyo shisheeye cudurka ay keeni karaan haddaan u imaanno in maamulka gobolka banaadir maanta waa ay hadleen waxaana ay sheegeen in cudurka dad badan muqdisho ay u dhinteen kuwo kalena ay kula ildaran yihiin warkaasi waxaa sheegay gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish cumar finish ma uusan soo bandhigin cadeymo muujinaya magacyada dadka cudurka u dhintay iyo goobaha ay ku dhinteen iyo dadka uu sheegay in cudurkaasi ay la ildaran yihiin waxaana uu sheegay in qaar ka mid a dadkaasi cudurka u dhintay uu garanayo cumar finish muddada uu hadlayey waxaa laga dareemayay inuu xanuunsan yahay oo dadka qaar baraha internetka waxay ku gudbinayeen isaga ayaaba qaba cudurka corona
waxaa jira allah naga haayay adduuweynaha ku soo kordhay cudur halis ah saameeyey dadkii iyo dhaqaalahoodii ee runtii magaalada muqdisho waxaa laga yaabaa dadku inayan ka warqabin waxaa soo gaartay bukaan cudurkaas waa soo gaaray dad badan ayaa u ildaran qaarna waa u dhinteen anigu aan garanaayo qaar aniga garanaayo aan dibad ka imaan oo dalkooda joogay ayaa ku dhintay oo qaarna la aasay qaarna hadda aan weli la aasin ma jiraan wax aan idinkaga sabanayno inaan baa idiin sheegno
قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانونا somalilan maanta waxaa hadlay madaxweynaha maamulkaasi iyo hogaanka xisbiyada waxaana ay sheegeen in cudurka corona uu yahay cudur khatartiisa leh oo qof weliba uu ka baqayo muuse biix waxa uu meesha ka saaray wadahadal in xilligan suurtagal ay tahay inay la furaan dowladda federaalka isagoo sheegay in aan bal la isku imaan karin oo wax shir ah la qaban karin sabab ku aadan cudurka corona
iyadoo adduunkuba qasan yahay oo dadkuba nafta la wacaranayo oo laleeyahay viruska meel walba maalmahan innaga waxaad moodaa inaan ugu soo dhex tuuray cid somaliland la cadowe ay soo tuurtay wadahadallo iyo wadahadallaa la gelaya iyo somaliland iyo somaliland wada hadlaaya iyo seeraa la yeeraya in miidiyaha lagu soo daayay horta waxaan idin sheegay maanta adduunka shir ka socdaa ma jiro arrin la haleelayaana ma jirto kuwa igad iyo kuwa jaarkaa iyo soomaaliya iyo somaliland midna ma haleelayo maanta waa alla biyaa binafsi baa la taaganyah see nafta loola badbaadaa see dadka loo badbaadiya qaanada bannaanayd ee ingiriiska muddada aan ku guda jiro tabintan waa la soo buuxiyey cabdisamadow goordhowna wasaaradda arrimaha dibadda ee ingiriisku waxa ay sheegeen in maanta oo keliya cudurkaasi ay u dhinteen siddeed boqol siddeetan iyo kow ruux waxaana ay dhimashadu ka sara martay toddoba kun sagaal boqol toddobaatan iyo siddeed ruux marka britain waxay sheegaysaa in maalin maalinta ka dambaysa dadka cudurka u dhimanaya ay sii kordhayaan oo maanta oo keliya siddeed boqol iyo siddeetan iyo kow ruux ayaa gudaha ingiriiska cudurka uu geeriyooday waxaana cudurkaasi dadka la ildaran ee mas-uuliyiinta ka mid ah ra-iisul wasaaraha waddankaasi oo weli ku jira isbitaal si gaar ah qaybta xaaladda deg dega ah guud ahaan cabdisamidow tabintii ee ku saabsaneed cudurka corona waa naga intaasi wixii soo kordha wararkeena ayaad ku maqli doontaan إن شاء الله اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون
waxaa idiin soo wadnaa walaayada islaamiga ee hiiraan oo heshiis caalami ah dhex dhigtay beelo muddo labaatan sana ahay diriir ka dhexaysay balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka shabeellaha hoose waxa ay soo tariya dadka dowladda federaalka ku eedeynaya inay hurinayso dagaal beeleed ee ka socda qaybo ka mid a shabeellaha hoose oo ay ka mid yihiin deegaanada hoos yimaada degmada wallaweyn dhowaan deegaanka yaaqbay weyne waxaa ka dhacay fal naxdin leh oo ay geysteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo halkaas ku tagay qorshe ay dadka ku sirayeen oo ah inay kala dhexgalayaan beelaha laakiin taa beddelkeeda waxa ay dhacday in dhinac ka mida ay rasaas xooggan la dhacaan iyagoona halkaas dad badan ku laayay haddaba sanatar naciima oo ka tirsan xildhibaanad aqalka sare ee dowladda federaalk ayaa waxa ay ka sheekeynaysaa dhacdadan iyadoona dowladda federaalka ku eedeynaysa in dadka ay si bareer ah ugu dilayaan shabeellaha hoose magacayga waa sanatar naciima ibraahim yuusuf inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun waa tacsi xanuun badan murug badan runtii dadkii shalay ku geeriyooday iyo aqbari weyne aad iyo aadaan uga xumahay runtii waana tacsi xanuun badan shacab runtii geeda fadhiya hoostiisa sugaaya nabad ka soo cararay dhibaato iyo qax ka soo gaaray wallaweyn raba nabadda runtii odayaashii dhaqanka ganacsatada ahaa ee lala hadlay loogala hadlin inay ka qayb qaataan dhibaatadii dhacday ay ka garnoqsadaan si ay u sheegaan xogta iyo waraysi yaa waxaa dhacday iyagoo fadhiyaan geedkii ay ku sugaayeen maaragtay inay ka dhaqaaqaan ay aadaan waxaa dhacday ciidamadii xoogga dalka ayaa imaaday si lama filaana xabado ku bilowdeen xabadahaasna iyaga dad waxay ahayn faamili shaqo kuma lahayn qolo meesha ceel ku leh ayaa xabadaha kor u riday xabadihii jawaabtoodana waxay noqotay in shacabkii meesha joogay oon hal ciidan ku jirin in lagu baabi'iyo meeshaas geeri ka dhalato iyo dhaawac afar qofna ku dhimato laba qofoodna ay dhaawac yihiin dabcan hantina meesha looga qaatay waan ka xunnahay waana dhaleeceynaynaa waxaan rabnaa inay ciidamada qalabka sida dadkaas dhintay xaqoodii magtoodii dhibaatadii soo gaartay iyo qofkii sababtaas lahay labada dhinacba in lasoo xiro أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير waa tahay qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa waraysyadayaan isla soo gaarnay welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan walaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa waxay heshiis taariikhi ah dhex dhigtay beelo daris ah oo ay diriir ka dhexaysay kuwaasoo diriirtoodu ay soo socotay muddo labaatan sano ah juufooyinka ay diriirtu ka dhexaysay ayaa waxa ay kala yihiin faqa cumar oo ka tirsan beesha dir iyo sidoo kale jufada odawaa oo ka soo jeeda beesha makane ee jareer weyne kulan socday wax ka badan toban maalimood ayaa dhex maray odayaasha iyo hoggaanka beelahan iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan walaayadii islaamiga ee hiiraan waxaana ugu dambayntii kulankan oo ay berber soctay dowla diini ah oo ay walaayadii islaamiga ee hiiraan u qabteen hoggaanka beelaha laga soo saaray qodobo muhiim ah waxaana akhrinaya mid ka mida guddiga bismillaahi raxmaani raxiim wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ujeedo heshiis waxaa in muddo ah khilaaf u dhexeeyey labo jifo oo walaalo ah oo kale ah jifada faqo cumar oo ka tirsan beelweynta direed iyo jifada reer odowaa oo ka tirsan beesha makane khilaafkaas oo ku saabsanaa dhulbeereed ku yaala waqooyiga beledweyne gaar ahaan inta u dhexaysa tuulooyinka kale ah koow deefow labo kabaxanley saddex tawakal iyo jeerey dhulkaas oo ka koobnaa beero kanaalo iyo dhul yar oo deegaan ah oo lagu fatahaad baxo wakiilada labadan jifo waxay u soo cadaalad doonteen wilaayada islaamiga ah ee hiiraan intaa ka dib markii ay wilaayada xog waraysatay waxay u dirtay in ay dhexdooda ka heshiiyaan ayagoo kaashanaya nuqubada islaamiga ah ee wilaayada hiiraan gorfayn dheer ka dib way ku adkaatay waxayna dib ugula soo laabteen wilaayada islaamiga ah intaa ka dib wilaayada ayadoo kaashanaysa allah waxay soo saartay go'aanno ay heshiis ku noqdeen labadii beelood ee is haysatay qodobada heshiiska qodobka koowaad boqol tacab oo ka mid ah beertii la isku haystay waxaa loo goonayaa jifada reer odowaa waxaana laga goonayaa boqolkaas tacab dhanka xigta tawakal qodobka labaad waxaa xayiran dhulka deegaanka ah ee aan beerta noqonaynin lagamana samayn karo wax ka baxsan deegaan reer guuraa ah qodobka saddexaad boqolkii tacab ee loo gooyey reer odowaa waxaa loo samaynayaa kanaal oo ay ka cabaan kana leexanaya meesha kanaalkoodii hore uu ka jiiroonaya agteeda qodobkii afaraad kanaalkii hore ee jifada faqo cumar ayaga ayaa iska leh asaga iyo beerta ka saaran dhanka koonfureed ee liinta laga jari jiray qodobka shanaad kanaal walba wuxuu xaq u leeyahay shan iyo toban mitir oo dhan walba ah saxiixa wakiilada nabadoon maxamed daahir macalin nuur labo ibraahim sheekh aadam saddex cabsalaam sheekh maxamed afar maqadi xaashi odowaa shan cali faarax bare lix rinji cumar sahane goobjoogyaal kow naqiibka beesha direed sheekh cumar xuseen cali labo naqiibka beesha makane sheekh ibraahim maxamed cabdiraxmaan saddex naqiibka beesha reer ow xasan moxamed cabdiwahaab sheekh khaliif afar nabadoonka beesha makane cusmaan xuseen aamin shan cabdirashiid cumar cadaay wabilaahi towfiiq intaas kadib hoggaanka labadan beelle ayaa waxay si wada jir ah u sheegeen inay dhaqan gelin doonaan qodobadii ka soo baxay heshiiska بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka hore waxaa mahad iskale allah subxaana wa tacaala eena abuuray marka labaad waxaan u mahad celinaynaa walaayada gobolka hiiraan sida xaqa ah wixii wax badan aan isku haysanay noo kala saartay aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa waa waa walaayo xaqa wixii aan u soo aadnayna waa ka helnay oo weliba martiqaad iyo soo dhoweyn iyo waxaan cunayni aan helnay si islaamnimada ay ku jirto wanaagsanna noola kala bixiyey aniga oo ah nabadoon beesha faqa cumar waxaan caddaynhayaa waxa ay walaayada nagu kala bixisay inay wax xaq yihiin aana ku qanacsanna amarka ayna fuliyeen oo inoo sheegeenna waa fulinina hadduu ilaahay yidhaahdo amarradaas oo kale ah waxa meesha warqadda ku qoran waa ku qanacsannahay waana fulinaynaa haddii ilaahay idmo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد مسلمين meesha joogto waa salaamaya waa salaamaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda salaam waxaan leenahay waxaan ilaahay iyo intaa aan u nimid ayayna waafajiyaan ilaahay wuxuuna waafajiyey inaan maanta meeshaan isugu nimaadno oo dad walaal ahoo ishaysto ay ka soo dacwoodaan meel beledweyne u jirto soddon kilomitir dhanka galbeed oo dhulbeereed la isku haystay dhulbeereedkaas oo isku haysteen beesha facumar iyo ree odowa waxaan u soo cadaala doonanay walaayada islaamiga waxay noo qabatay dowro waxay noo qabatay soo dhoweyn waxay noo qabatay baraarujin badan waa ku mahadsan tahay wax alla wixii ay noo qabatay walaayada waa ku mahadsan tahay wixii aan isku haynayna way noo kala bixisay insha allaahu waxaana jecelnahay inaan ula laabanno dadkii aan ka soo tagnay annagoo fulinayna awaamirtii iyo wixii nala siiyey oo shaqo ahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdu lilaah ilaahay baa mahadda iskale allihii meeshaan isku kayna keenay mahaddaas ilaahay baa iskale anigu waxaan ahay nabadoonka beesha makanne waxaa waaye meeshaan waxaana beesha makanne beesha reer odawaay iyo iyo reer faqa cumar ayaa meeshaan macna aan iskugu nimiday heshiis ballaaranaa ka dhacay heshiiskaasoo ah ee waxaa beerta kanaalka weyn oo deefow xigo waxaa la siiyey oo annagana markhaati aan ugu noqonnay beesha reer faqa cumar billacdiisana ay tahay shan iyo toban ilaa shan iyo toban waxaa kaleentuu beertan haddana la siiyey kanaalka boqol tacab ayaa la siiyey reer odowaay oo xigto tawakal kanaalka weyn oo reer odowaay meesha jiirada imaana meesha kasii horrayso haddana sidoo kalenta shan iyo toban ayaa loo gooyey meeshaas annagu markhaati aan ka nahay haddayn ahay nabadoonkii meesha makanne shaahadaan ka noq waana qaadanay heshiiskaas hal jasaa-ul ixsaani allaha ka siiya idan markii walaayada islaamka oo meeshaas intaas macnaha oo fartayna iyagana ijir xasan allaha ka siiyo wabilaahi towfiiq bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi shukri rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadda iskale intii ka sokayso waxaa mahad iskale walaayada islaamiga ee gobolka hiiraam ayaa mahad iskale oo aan u mahad celinaynaa annaga oo ah beesha reer odowaa iyo beesha reer faqa cumar oo muddo dheer dhul isku haysanay labaatan sano dhan isku haysanay intaasna waxna uu kala bixiyo waynay cadaaladna waynay haddana u soo doonannay walaayada islaamiga gobolka hiiraan kor allaha ka dhigo u umaannay inay haddaa la idmaayo nagu kala bixiyaan dhiiggaynana kala badbaadiyaan khayr allaha siiyo waa u mahad celinaynaa kor allaha ka dhigaan leennahay insha allahu tacaalaa dhulkii aan isku haynay si ilaahay yii weynaay oo raalli ka yahay annagana aan raalli ka nahay ayagana ilaahay uu waafajiyey ayaa meeshaas ka dhacay wixii ay nagu maslaxeenna waan qaadannay wixii yacnii haddaa la idmaayo qoraal lahoy noo sameeyeenna waan qaadannay heshiiskaas asiga ehne kollay intaan nool nahay haddii ilaahay yidhaahdo waannu fulinaynaa insha allahu tacaalaa waa ka run sheegaynaa maaragtay wax yacnii calooshaayna qalad ahoo ku jira ma jiraan ayagana waa u mahad celinaynaa kor allaha ka dhigaan leennahay kuwii yacni haddaa la kuroon yahay dalka iyo diintaba anfaco lagu mahadiyo ilaahay aka dhiga ayaannu leennahay insha allahu tacaalaa wixii kaloo noo dhimanne inay noo dhammaystiraan ayagoo lugahooda ku socdo ayaan ilaahay ka rajaynaynaa biidni illaahi alkariim waa mahadsan yihiin khayr allaha nagwada siiyo jannada firdowsana allaha nagu kulmiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaah alxamdu lilaah ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد آه إله يا مهد اسكال سبحانه وتعالى inaga dhigay dad muslimiinah noogu nimceeyey nimcooyin aad u fara badan taasoo ugu horrayso nicmatul iimaan waalislaam oo maanta dad badan oo koonka nagula nool ayna helin ilaahgaas ayaa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo alle uu ku mahadsan yahay allihiina siiyey nicmatuljihaad nicmatul abni iyo nicmooyin kale oo fara badan oo aanan maaragtay koobi karin allihiina siiyey na soo gaarsiiyey allaha ayaa mahad iskale subxaanahu wa tacaala suma intaa kadib waxaa mahad iska leh wilaayada islaamiga ah ee si wacan oo aad u heer sarrayso uga qayb qaadatay heshiiskan dhex maray labada beelood gaar ahaan junfada reefuq cumar oo ka tirsan beelweynta direed iyo junfada ree odowaa oo ayagana ka tirsan beelweynta makanne runtii iyadoo muddo dheer ay dadkaas isku haysteen dhulkaasi helinna cadaalad sababtana ay tahay meesha ay joogaan oo aan ka jirin wax cadaalada iyo kitaab ilaahay ay sababta ugu tahay kadib ilaah wuxuu waafajiyey labadaas beelood in ay soo gaaraan walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan in ay soo gaaraan ayuu ilaahay waafajiyey si wacan ayay walaayad u soo dhoweysay dowlaad baa la siiyey guri ayaa la dejiyey sidii qof muslima dad muslima loo maamuusi lahaa ayaa loo maamuusay maamuus kadib waxaa dhacday in la galay arrintii ay isku hayeen si fiicanna walaayada u gorfaysay muddo dheer kadib ilaah wuxuu waafajiyey subxaanahu wa tacaalaa inay ka soo saarto heshiis wanaagsan ayagana ay aqbaleen heshiiskii ay soo saartay wilaayada islaamiga ee gobolka hiiraan si wacanna ay u qaateen oo kalsooni ay ku jirto annaga oo maaragta odayaashooda ama noqobadoodii ana aan ku waafaqnay aadan aan u soo dhoweynayno wilaayada islaamiga ah shaqadaa fiican ay qabatay iyadoo ayna ahayd waajib saaran maadaama dadka muslimiinta ee gobolka hiiraan ay mas-uuliin u yihiin waajib saaran ay ahayd ilaahay baa waafajiyay subxaanahu wa tacaala marka waxaan u dardaarmaynaa marka dadka muslimiinta ah ee heshiiskaas qaatay waxaa kaloo nimco kale ah in ay ka yimaadeen ay u soo xaqdoonteen meel soddon iyo shan kilomitir waqooyi ama ka jirto ma aragtay magaalada beledweyne in halkaasi ay cadaalad ka soo doonteen taasina waxaa kugu daliila in cadowga waddanka ku soo duulay wax gacanta uu ku hayo ayna jirin cadaaladna ayna ahayn dad un maaragtay dadka gumaysanayo ee masaalixdooda aanan ka telinaynin ee ayaga masaalixdooda gaarka ah meesha u jooga inay tahay ayaa dadka muslimiinta wax garanayane ayaa meeshaa laga fahmayaa intaa markaan ka gudbo waxaan u dardaarmaynaa walaalaha qaatay heshiiska asaga ah in ay ka runsheegaan in ay ka runsheegaan maxaa yeelay ilaah wuxuu leeyahay dadka mu'miniinta oo waxaad ahaataan yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu maca saadiqiin nabigana wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiid macnihiis uu ahaa runta qofka waxay ku hanuuninaysaa beriga berigana qofka wuxuu ku hanuuninayaa janno ayuu ku hanuuninayaa ilaa looga qoro qofka ilaahay agtiisa runlow xataa yuktaba cinda allaahi sadiiqa runlow ilaa looga qoro beenta leh qofka waxay ku hanuuninaysaa faajirnimo faajirnimadana qofka waxay ku hanuuninaysaa gaalnimo ilaa ilaahay agtiisa looga qoro macnaha beenlow micnaha waxaan uga dan leeyahay heshiiskaasi wilaayada juhdiga ogaanta ay ku bixisay inaydan ka been sheegin oo si dhaba aad u qaadataan ilaahayna aad ugu dhowaataan aydaan isdulminin dad muslimiin ayaa tihiin oo deris ah xuquuq fara badan ayaa isku leedihiin intaasna waxaan u dardaarmayaa walaalihii heshiiska qaatay ilaahayna waxaan ugu baryaynaa subxaana wa tacaala qalbigooda inuu ku sugo wanaaggaasi maaragtay lagu baraarujiyey inahaas ayaan kusoo koobayaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
gabagabadii weliga walaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa wuxuu si gooni ah ula dardaarmay labadan beelood bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wama kuna linahtadii lowla an hadaana allah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهات علينا waxaan noo qabsoomay oo aad arkaysaan annaga xoogkeenna iyo xeelteenna iyo xoolo aan leenahay midna kuma aanan keenin ilaahay fadligiisa ayay ku timid annagu addoommaan nahay alla subxaanahu wa tacaala uu leeyahay haddii addoomuhu ay toosaan alla subxaanahu wa tacaala ma dulminayo waxaanun aaminsannahay inuu ilaahay noo naxariistay ilaahay subxaanau wa tacaala uu nagu mannaystay waxaa noo suuroobay iyo musaalaxadaas iyo khayrkaas bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala dhammaan ragga khiyaarta oho soo shaarigay kulankan khayriga ah oo dad walaalo oho wax u dhexeeyeen lagu heshiisiiyey waa aan u mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum baan leenahay labada qoys oo laga hadlay oo ah walaalahanna reer faqa cumar oo ka tirsan beesha direed iyo walaalahanna reer odowaa oo ka tirsan beesha makanne oo inta muddada is haystay dhulkaas ay deggan yihiin oo dhulbeereedka aan khilaafka ku dhex yaallay oo runtii siday ayagu u sheegeen wakhti dheer khilaafka uu jiray ee door biday intay soo baxaan in wilaayada islaamiga intay u imaadaan ay yidhaahdaan cadaalad baan rabnaa na kala saara masaafada ay u jirto sida ay noo sheegeen walaaluhu beled weyne waxay u jirtaa taqriiban soddon kilomitr haddaysan ka badnayn xagga waqooyiga xadbeenaadkana waxay u jirtaa shan iyo toban kilomitr halkaa dadka ka soo tegey oo intaas soo maray oo ikhyaarta ah waa idin mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiikum allihii idinku duway baana mahad iska leh in aad cadaalad u doonataan dad muslimiin ah oo ilaahay kitaabkiisa iyo shareecada alle keliya wax ku kala saaraya oo aan wax kaloo qarad danawi ahoo kale aan lahayn waa idinkaga mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran wixii aad soo doonteenna waa waxa aad hesheen oo caawa aad u jeeddaan ragga walaalihiin oo ha u timaadeen oo ama wilaayada jooga ama kuwa kaloo meel jooga ah waxaad indhihiinna ku aragteen in ay yihiin dadkii aad la dhalateen dadkaad adeerada u ahaydeen dadkaad nasab iyo diinba wadaagteen iyo deegaan in ay yihiin baad indhihiinna ku aragteen qaabkii la idinkuugu muxuu ahaa la iskugu kiin dhabarjibiyey oo qadiyaddiinna in ay rumowdo adinkoo iswaafaqsan heshiis ah aad laabataan ee sidaa looga shaqeeyay macnaheeda wax ciwad ah wax badiil ah oo la idinka raba ma jiraan aslan ammaan la idinkama rabo xoolo la idinkama rabo xil la idinkama rabo keliya waxa intaas ay dadkaa walaalihiin u marayaan waxay ahayd waaba risaalo ay sidaan weeye waa wax ayaga xaq ahoo saaran nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam diintii lala soo diray wax waxaa jira la yidhaahdo kuliyaatu alkhamsa oo kuliyaatu sitta waxaa ka mid ah qofka muslimka dhiiggiisa in la badbaadiyo naftiisa waxaa ka mid ah qofka muslimka sharaftiisa iyo cirdigiisa in la badbaadiyo waxaa ka mid ah diinteenna waxyaabaha ay sido oo uu nabigeenna noola yimid calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka maalkiisa in la badbaadiyo waxa annaga aan tobanka habeen aad noola joogteen oo intaan culimo idinkugu keennay aan dowro idinkugu siinay annagoo aan idiin yeedhin oo aad meesha aad joogtaanba warkeedaba aanan haynin markaad noo timaadeen idinkoo iswata oo wilaayadiinna u socda wixii aad naga aragteen oo ama inaan idin heshiisiinna intii tabarteenna annagoo ilaahay kaashanayna subxaana wa tacaala ahayd ama duruus iyo diin in la idiin sheega ahayd micnaheeda waxaa weeye waa waxna saarno oo aan gudanaynay xuquuq dusheenna ahayd oo ay ilaahay subxaana wa tacaala aan u gudanaynay oo dadka muslimiinta oo walaalahoohoo aan ahalka iyo qaraabadana siinnahay dhexdooda in la wanaajiya ilaahay wax loogu dhowaanayay ahayd qodobkaa waa inaad sidaa u fahamtaan wax ciwad iyo badiila iyo jeebgelis oo laydinka rabaa ma jiraan allah subxaanahu wa tacaala sida aad maqlayseen raggii walaalaha ilaahay qur-aankiisa aayadihii ku jira oo akhriyaan yaa ayuha aladiina aamanuu wa kunuu maca asaadiqiin runta micnaheeda waxaa laga wadaa in wixii aan ku ballannay oo aad qaadateen oo aan muddada tobanka maalmood a ku jirnay oo inta aad qiyaasaysaan xilliga hadda aan fadhinno wakhti dambe oo habeen ah maca dacfinaa waqilati aalatina wax walba iyadoo lala qabay xilligaan habeenka oo mugdiga intaan meeshaan fadhino inaan dukumiinti saxiixayno oo aan heshiis u fadhino oo wax ujeedda iyo qasad ahoo kale aan lahayn oo wax isu keenna keenay oo gaara ahoo aan caawa aad sheegi kartaan aysan jirin macnaheeda waxaa weeye wixii aan ku heshiinay haddaad jabisaan oo aad fulin weysaan oo aad ka baxdaan macnaheeda waxaa weeye ilaahayna waad khiyaanteen dadka walaalihiin muslimiintana waad khiyaanteen adinka naftiinna waad khiyaanteen ereyga waxaan ula jeedaa wixii aan ku ballannay oo heshiiska ah oo cadcaddaa oo waaweynaa oo qornaa dukumiintigoodana aad aan idiin dhiibi doonna fuliya rag baa alla idinka dhigay rag baa alla idinka dhigay muslimiin baa ilaahay idinka dhigay waxgarad baa ilaahay idinka dhigay cidaad sugaysaan ma jirto rasuul nebi maxamed la dhaho oo dambo imaanaya ma jira nabigeenna calayhi salaam maalinka ilaahay uu oofsaday ka dambow soo laaban ma kutubkan qur'aanka kutub aan ahayn oo dambo imaanaya ma leh cidda kutubka qur'aanka matasha annaga un weeye ilaahay kitaabkiisa iyo risaaladiisa maanta adinkaas sida waxaan rabnaa wixii lagu ballamay fuliya sidii aan ugu ballannayna u yeela haddii ay wax un ka mid ah waxyaabihii aan ku ballannay ama wax kaloo soo kordhay ay noqdaan ha murmina ha isdilina ha isdhibaataynina cadowgiun idinka faa'iidaysan xabashada qandhicileeyaysan idin soo lugelinna soo laabta noo imaada wilaayadiinna u imaada waa tashanaynaa waa isla fiirinaynaa waa rogrogaynaa haddana waa daawaynaynaa allah subxaanau wa tacaalana waa naga aqbalaya qalbigeennaba hadduu nadiif yahay ilaahay waa naga yeeli doonaa subxaanau wa tacaala inta kale oo aan raba inaan naftayda tiinaba idhahda waxaa weeye risaalaad waddaan xadbeenaadka etoobiya waxaad ka timaadeen meel u jirta shan iyo toban kilomitr adinka markaad soo socoteen qalbigiinna wuxuu ku jira ilahay baa og subxaanahu wa tacaala markaad u tagtaan wilaayada iyo qaabkan waxaan noocaan u culus iyo qaabka loo daaweyn doona ilaahay baa og qalbigiinna wuxuu ku jira annaga markaad noo keenteen iyo sida aan mararka qaar u rogrognay iyo saan ugu fikirnay ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala laakiin alla wuxuu qadaray tabaaraka wa tacaala sidaan caawa aad u jeedaan oo adinkii aad qanacsan tihiin labadiinna qaybood ay qanacsan yihiin oo nuqbadiinna qanacsan tahay oo wilaayadiinna qanacsan tahay oo qof walba muslimoo meesha fadhiya ku qanacsan yahay bay caawa joogtaa risaalada aad qaadaysa cadowga marka waxaan ma ogola gaalada ma ogola xaasidka ma ogola doqonka ma ogola waxaan lama ogola sideeda waxaan khayrkaa cid ogol ma jiro ibliis oo nabillaahi aadamkii iyo hooyadanna xaawa jannada ka soo saaray waa baaqiyo waa joogaayo waxaan ma ogola marka naftiinna iyo shaydaan yaysan idinka qaalib noqonin fikira waxaan aan ku heshiinayna fuliya risaalada aad wadaanna geeya meesha aad ka timaadeen oo dadkii aad ka timaadeen oo sida nuqabada iga horraysa u yidhaahdeen dad baa jooga muslimiin ah meesha diin baan wadaagnaa dhalashaan wadaagnaa risaalada waxyaabaha tusaalaha u ah in intaan tobankan maalmood qadiyadda noocaana oo meesha aan aad muxuu ahaa ka timaadeen oo fogaanta badan ku taalla cadowgana deriska wa ah in qadiyad ka jirta inta la isku kallifa ilaahayna suurageliya in muxuu ahaa lagu heshiiyo macnaheeda waxaa weeye dadka muslimiinta ah way ismatalaan dadka muslimiinta ah adduunka ayagaa matala dadka khulafada ilaahay uga dhigay oo dhulkan inay maamulaan oo ay wanaajiyaan oo dadka ku dhex nool ay islaaxiyaan oo waxyaabaha ay isku haystaan kala daaweeyaan oo kuwooda buka ka warqabaan oo kuwa waxa loogu talagalay oo maanta baaqiga ah oo nabigeenna matalaya waa dadkan macnaha waxaa keenaya inaan waxaas noocaasa galno waxay ka turjumaysaa waa dariiqa lagu yaqaano dadka muslimiinta dhaqankooda saasa marka risaalada marka waa risaalo geedi ah waa socotaa adisababay u socotaa cadowga annaga aan leenahay maanta dadka muslimiinta ay leeyihiin wakhaasatan dadka soomaaliyeed kuwa ugu xunxun bay ka mid yihiin nimanka deriskiinahoo aad ka timaadeen haddaad caawa isku dhacdaan oo ilaahay subxaanah wa tacaala ma qadare ay xumaan idin dhex marto waxay samaynayaan labadiinnaba oo idin dacminayaan waana idinlu goynayaan dhaqankoodaa sidaasa marka risaalada aad wadaan meesha aad ka timaadeen gaarsiiya dadka muxuu ahaa adinka ahalka iyo qaraabadaydiina u geeya kuwa deriskiinna u geeya sida horeyba loo yiri kuwa ishaysta haddaad aragtaan oo muslimiin ah oo wax fahmila war xagga idinka jirtaa dhaha ilaahay annaga waxaan u ballanqaadaynaa subxaana wa tacaala dartii aan u ballanqaadaynaa in intii tabari nagu jirto waxa sideeda nagu jiro daaqaa inaanan ka hakranaynin oo ilaahay dartiin waxbana aanan ka rabin wax aan ka doonayno kale aysan jirin keliya aan rabno risaalada nebi maxamed oo aan sidno inay shaqayso oo midda ay shaqaynaysa ayada ay noqoto midda sarraysa ayada ay noqoto inay faaftaa la rabaa oo ay gaarto meel fog inay gaarto addisababay gaaraysaa waxay gaaraysaa nairobi bay gaaraysaa jabuuti bay gaaraysaa way soconaysaa geedi bay ku jirtaa washington iyo roome iyo london bay tegaysaa insha allahu tacaala dadka qudus laba inay xoreeyaan ba annagaan ah marka waxaa kala tusaale ay u tahay waxa noocaana dadka muslimiinta ah in ay garteen dantooda inay garteen dad- dantoodana diintooda inay tahay wax diintaada aan ahayn oo adiga wax kuu tari kara inaysan jirin waxa idan keenay oo aad geediga u soo gasheen oo masaafada intaa leeg u soo gasheen oo ayadoo xitaa ragga qaar waxay noo sheegeen in cabsi badan ay jirta markay soo baxayeen qabaa'il kaloo laisku dhacsan yahaa jirta oo muslimiin ah wareegasho fara badan iyo dhudhumasho fara badan iyo laalaab la soo maray baa jiray qabaaisha ragga meesha fadhiya qaarkood baa noo sheegay intaa waxaad u marayseen oo usoo socoteen dadka muslimiinta ah waxay garteen oo ku baraarugeen dantooda inay ku jirto diintooda islaamka keliya waxa naga dhiman hadda waxaa weeye sida masaalixdeenna kale aan ugu dhammaysanayno diinteenna cadaaladda sidaan ayaga ugu soo doonanayno keliya diinteenna inaan u difaacno difaacayadan ayaga annagana laka rabaa haddaan annaga difaacan weyno cadaaladdan iyo masaalixdan iyo khayrkan ma helaysad qofba meesha uu jooga maxaad tari kartaan hadda adinka waxaad tari kartaan oo aad ku filan tihiin wax badan baad tari kartaan haddaad wax kala tari weydaan oo aad ilaahay soo baridaan subxaana wa tacaala ilaahow qawiye kuwa diinta islaamka wada ilaahow u hiille kuwa xaqa wada ilaahow garab u noqo haddaad dhahdaan haddaad wax un kelimo xaqa aad qof u sheegtaan ilaahay subxaana wa tacaala intaasuu barakaynaya difaaca diintay ka mid tahay marna ha isdhiibina wa jazaakum allahu khayran wixii aan ku ballanayna sida aan ugu ballannay ha noqoto inta yar oo aan ku khatimaya waxaa weeye raggii walaalaha ahaa oo guddiga ahaa oo qadiyaddan horay inta u galay ee ugu guul darraystay ayna u soo dhadhowaatay oo jifooyinka kala ahaa waxaan rabnaa insha allahu tacaala markii la qaybinaayo dhulka asaga iyo qaabka wax loo dhigaayo in ay goobjoog u noqdaan insha allahu tacaala haddii ilaahay idmo xiriirka waxaa noo joogaya raggaa nuqabada ah adinkana waa aad mahadsan tihiin kulankeenii hadday dowro ahayd iyo hadday wada hadal ahayd halkaasuu caawa noogu egyahay wa jazaakum allahu khayran wabillaahi towfiiq intaas ayaan dhegaystayaal caawa ku soo afmeerinaa barnaamijka dhowaxa waraysyada kana mid lamida intaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
هدانا